halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo sidoo kale bartaan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinba meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan waa axadkooda bisha mey sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyo anaa ismaaciil xuseen farjar
ugu yaraan laba iyo labaatan ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo maanta lagu dilay degmada runirgood ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii al-shabaab ay dib degmadaasi uga qabsatay taliyaha ciidamada soomaaliya waa taliya ciidamada soomaaliya ka tirsanaya amisom ku eedeeyey in ay jabka ciidanka gaaray ay qayb ku leeyihiin
maya ballanta waxay ahayd in laysla wada howlgalo oo aan meesha laysla wada qabto taasi waxa waaye nigalajanso timid bay aheeday laakiin waxay aheeday in laysla wada duulo oo laysla wada socday ahayd abaanduulaha ciidanka iyo ayaa amarkaas bixiyey waxaa kaloo aan idiin haynaa magaalada kismaayo oo maanta lagu qabtay tartan dhex maray dadka naafada ah ee ku socda baaskiiladaha waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
magaalada baqhdaad ee caasimadda u ah dalka ciraaq ayaa ku jirta xiisad siyaasadeed oo aad u daran waxaana magaalada lagu soo rogay xaalad deg deg ah xilli ay qaybo ka mid a waddooyinka magaalada buuxdhaafiyeen mudaharaadayaal waxaana xaruntii baarlamaanka iskaga caraaray qaar ka tirsan sharci-dejiyayaasha iyada oo milatariguna uu ku sugan yahay feejignaan aad u sarraysa subaxnimadii saaka waxaa bilowday isu soo baxiyo uu horkacayo wadaadka shiicada ah ee muqtada sadar iyada oo dadka mudaharaadaya ay buuxdhaafiyeen waddooyinka hareer mara golaha baarlamaanka oo haatan madhan xildhibaanada ayaa shalay iskaga cararay xarunta baarlamaanka kadib markii ay gudaha u soo galeen dad cadhaysani ilaa lixdan xildhibaan oo ka soo jeeda xubnaha laga tirada badan yahay ee sunniga iyo kurdiyiinta ayaa ka baxay caasimadda iyaga oo gabaad ka raadsaday magaalooyinka irbil iyo suleymaaniya oo ku yaala ismaamulka kurdiyiinta mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ciraaq ayaa v o a u sheegay in xaaladdu ay halis tahay iyada oo la garaacay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka
wargeys ka soo baxa dalka bangaladesh ayaa baahinaya in la qabtay saddex qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen dil gaadmo ah oo loo geystay nin konton jir ah oo harqaanla ah oo diinta hinduuga haysta wargeyska the daily star ayaa sheegay axaddan maanta ah in mid ka mid a kuwa la qabtay uu dacwad ku ogay nin la yidhaahdo nakheyla jandra joadra sanadkii laba kun laba iyo toban kaas oo sheegay in uu faallooyin aan wanaagsaneyn ka sameeyey nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ahaatee kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday dawaarka ku yaala bartamaha bangaladesh sida ay sheegayso kooxda sirdoonka ee s i t e ee fadhigeedu yahay dalkan maraykanka ugu yaraan laba qof oo baangado ku hubaysan ayaa weerar ku qaaday dukaanka dharka lagu tolo ee layidhaahdo jardar ee ku yaala xaafadda dubayl ee deegaanka layidhaahdo tangayl maalintii sabtida ee shalay nimankaasi ayaa sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta waxa ay ku baxsadeen mooto sida laga soo xigtay s i t e kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay ninkan konton jirka iyagoo ku sababeeyey dilkiisa inuu afxumo u geystay nebi maxamed qarax gaadhi oo ka dhacay barxadda hore ee xarun boolis oo ku taalla dalka turkiga ayaa waxaa ku dhintay hal sarkaal oo boolis ah halka ay ku dhaawacmeen ilaa saddex iyo toban qof oo kale sida laga soo xigtay guddoomiye gobol warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegtay in dadka dhaawacme ay ku jiraan ilaa sagaal ka mid a ciidamada booliska muuqaal laga baahiyey telefishinada ayaa muujinaya goobta oo uu qaraxu ka dhacay oo iskudhexyaac badani ka muuqdo kadib markii qaraxu dhacay iyada oo dadka waddada hareeraheeda marayay ay arkayeen dhismayaasha booliska oo ay ka daateen muraayadihii islamarkaana ay goobta soo gaadheen gaadiidka gurmadka deg dega ahi xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john ker ayaa xaddan maanta ah safar ugu bixi doona magaalada geneva si uu uga qayb galo wadahadal ku saabsan xaaladda dalka syriya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maalintii sabtida sii daysay in keeri uu ka hadli doono dadaalada hadda socda ee lagu xaqiijinayo dhammaynta dhibaatooyinka ka taagan guud ahaan dalka syriya keeri ayaa ugu baaqay ergeyga ah qaramada midoobey ee siiriya iyo isku duwaha wadaxaajoodyada siiriya inuu u diyaargarowga safarka afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yidhaahda john kirby ayaa sheegay in diblomaasiga sare ee maraykanka uu caddeeyey in dhammaynta rabshada ka taagan aleebo ay tahay ajandihiisa ugu sarreeya
galab wanaagsan idil ahaantiinba halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a ugu yaraan labiyo labaatan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta lagu dilay dagaal ay kooxda al-shabaab ku qaaday saldhig ciidamadaasi ay ku sugnaayeen oo ku yaala degmada runirgood oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ciidamadu ay shalay qabsadeen kooxda al-shabaab ayaa sheegatay in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa labiyo soddon askari iyo sarkaal ciidamada ka tirsan balse maxamed maxamuud saney taliyaha qeybta labiyo tobanaad ee ciidamada soomaaliya ayaa isagu sheegay in sideed askari looga dilay dagaalka sarkaal ciidamada ka tirsanna uu dhaawacmay haatanna lala yahay taliyaha ayaa ciidamada amisom iyo abaanduulaha ciidamada soomaaliya ku eedeeyey in ay mas-uul ka yihiin jabka soo gaadhay ciidamada dowladda isagoo sheegay inaanay jirin wada shaqayn labada dhinac ka dhexaysa cabdicasiis xuseen cismaan ayaa taliyahan khadka telefoon ku waraystay isagoo ugu horreyn weydiiyey halka uu ku sugan yahay
iminka waxaan ku suganahay meel la yidhaahdo biyo cadde waa caafimaad qabaa nabadeyda waayo gurmad ayaanaan hawshii u dirnay adigu markaad dagaalka ka dhacay runirgood ma qeyb baad ka ahayd maya maya aniga kuma jirin waan gartay maxaad macluumaad naga siin kartaa marka laakiin dagaalka dhacay ciidamadeyda ciidamada aan aniga aan mas-uulka ka ahay ahaayeen sidee waxu dhaceen markaa wallahi sida rumaanta waxa waaye ciidanka way dadaaleen ayaga oo nala soconin qoladii oo maxaan ku yidhahdaa burundi iyo ugandeysta amison ay nala socon ayay dagaalka galeen wayna ku guulaysteen ilaa ruunirgood ayay qabsadeen oo boqol iyo siddeetan kilomitr u jirta magaalada muqdisho marka waxa waaye si gaadma ah ayaa mataqaanaa loo galay saakeeto halka saac oo rogi doon markay waa gartay marka n al-shabaab waxay sheeganayaan in ciidamo badan ay ku dileen meesha n adigu macluumaadkaad helaysaa maxay yihiin wallahi macluumaadka aan helaayo waxay yihiin in ay ciidamo badan aanan la dilin laakiin dagaal haddii la galo khasaarena waa ka yimaadaa faa'iidana waa ka timaadaa tir ahaan marka imisa Marka, ciidankaaga eh, laga dilay wallahi tir ahaan intaasi ma ku dhihi karo waa gartay laakiin al-shabaab waxay sheeganayaan in labiyo soddon ciidamadiina ah ay ku dileen dagaalka waxa waaye horta tirada intaasi ay sheegayaan ma dhamo shabaab ay sheeganayaan laakiin waxa waaye ciidanka meesha ku dhintay eh, eh, tiradooda cadadka inta uu yahay eh, eh, maxaan ku idhahdaa heed uma hayi si toosa hadda intaas lama dhihi karo laakiin de waa ciid laakiin waxa laak- waaye laakiin eh, eh, numberka ay sheegayaan ma jiro mid jiro maaha laakiin eh, general Waa bilaya.
eh, laakiin general eh, marka aan arrinta shabaab dhinac uga soo tagno waa ciidankaagii adiga ay ka hoos yimaadaan waxaanad leedahay dagaal hadduu dhaco kolley meesha labada dhinacba khasaaraa gaadhay haddii ciidankaagii khasaarihii soo gaaray aanad ka warqabin n n eh, miyaan la waa oran ka karin warqabaa haye maxay muxuu yahay markaa waa khasaaraha ka soo gaaray warqabaa ciidanka ciidanka khasaaraha soo gaara waa ka warqabaa waa ta marka waxaan kuu sheegaa khasaaraha soo gaaray madama numbarkaasi waa ka yaryahan ku yidhi ilaa sideed qofood camal ayaa meesha ku dhigan sideed baa ciidankaaga laga dilay ha ha waa gartay n al-shabaabka iyaga waxaana- al-shabaabka imisaa iyaga ka dhintay wallahi shabaab iyagana qaar waxaa ka dhimatay ilaa laba iyo toban camal n saraakiil dowladda ka tirsan oon la hadlay waxay ii sheegeen in n ciidankaagu markii ay tegayeen deegaankan ruunirgood looga digay mar haddii aanay la socon ciidamo amisoona oo aan dhulka ka dhoweyn inay meeshaa tagaan Eh, laakiin aad ka madax adeygteen oo aad eh, keligiin isbedeen inaad tegi kartaan meeshiina qabsan kartaan xejin kartaan kartaanna laakiin waxaa muuqata in n, eh, ta- go-aankaasi n, aanu idiin suuro gelin mar haddii ciidankii al-shabaab intay idiin yimaadeen meeshiina idinka qabsadeen ciidanna idinka laayeen n, maxaa ka jira wararkaas waxa waaye horta marka ugu horeysa ciidanka tababar fiican ayuu lahaa ciidanka waa ku kalsoonayn annaga Eh, haddii eh, maxaan ku idhahdaa aan ku kalsoonaynna uma diri lahaynin meesha Eh, ciidamada oo oo amisonna waxa waaye kaalin ayay noo yihiin annaga waxaan nahay dadka deegaanka u dhashay oo yaqaano oo wax walbeeta ah marka sidii la ajligeeda waxaa nasiib darrada dhacda waxay aheeday ballankii laysku wada ogaa amisor iyo annaga ayaa la maxaan ku yidhahdaa ay ka soo daaheen waa tahay marka ballanka laga baxay muxuu yihi ma amison iyo idinkaagu waxaad isku hogeydaan inaad idinku sii horumartaan iyaguna xagga dambe ay idinka Haa.
difaacaan ha marka sidaasay ahayd marka khasaaraha idin soo gaaray mas-uuliyad qayb waxa kule amison miyaad leedahay wallaahi sida run ahaantaa kama maro maxaad isku ogeydeen amison haddaad eh, si rasmiya igu sheegtid maxaad ballantaad dhigateen amison maxay ahayd maya ballanta waxay ahayd in laysla wada howlgalo oo aan meesha laysla wada qabto laakiin dee wararka la ii sheegayo saraakiisha dowladdu ii sheegeen waxa weye waxaaba laydinka digay inaad tagtaan meesha keligiin oo malaha waxaa muuqata taas inaad ka madax adeygteen taasi waxa waaye eh, negalajanso timid bay aheeday laakiin waxay aheeday in laysla wada duulo oo laysla wada socday ahayd markaad dee marka een, ciidanka way istijaabinayeen markaa istijaabintiinii qayb baad idinkuna mas-uuliyad ku leedihiin in khasaarahan idin soo gaaro oo askar laydinka Ah.
laayo ah go-aankaas adigu ugu dambayn kugu imanaya soomaa mas-uuliyaddaada qaadaya maya maya ma qaadaya aniga yaa iska lahaa markaa go-aanka in ciidanka soomaalidu keligood tagaan meesha go-aanka madaxda naga sarraysa ayaa la heeday guddoomiyaha gobolkaad ka wadaa mise taliyaha oo ciidamada meeshan ah randuulaha ciidanka iyo ayaa amarkaas bixiyey waa gartay abaanduulaha ciidamadu markay bixinayaan amaro noocan oo kalea soo ma oga inay halis gelinayaan naftii askarta soomaalida dee eh, eh, ayagaa la weydiin karaa waa tahay een, waxaa la ii sheegay in baabuurna laydinka qabsaday een, oo ilaa saddex baabuur oo la leeyahay xitaa baabuur aad adigu leedahaa ku jira maxaa ka runa arrintaas maya maya maya maya maya maya aniga baabuurkaygaa ma joogin biyo cadde meel la yidhaahdaan joogin oo intaas kilomitr u jirto mana eh, eh, eh, shaqo kuma lahayn aniga baabuurkaygaana lama qabsan waxaa jira nin sarkaala oo oo- oo magacayga oo kaleeto leh oo oo oo maxaan ku yidhaha sanay cabdulle la yidhaahdo ninkaas ayaa gaariga iska lahaa ninkaasi markaa sarkaalka al-shabaabku waxay sheeganayaan in een, eh, saraakiisha meesha ama lagu dilay ama maqan inuu ku jiro maxaad macluumaad ka haysaa adigu wallaahi macluumaadka aan ka hayo waxay tahay in sarkaalkaasaa soo dhaawaca uu huudka ka soo socday ayaa igu- noogu war dambaysa waana lagu maqan yahay raadgurubkiisa Een, sarkaal dowladda ka tirsan wuxuu leeyahay ciidamada dowladda inta dhimatay maahee tiro kale oo ilaa toban gaaraysa way maqan yihiin oo waxaaba laga cabsi qabaa in shabaab ay gacanta ku hayaan oy nolol ahaan ku qabteen maxaad ka waraysaa arrimahaas M- maya maya arrimahaasi ma jiraan maxaa Insha casha Allah.
maxaa casharoo marka aad ka barateen een, jabkan maanta idin gaadhay wallaahi wax badanaa laga bartay waxaa laga bartay in maxaan ku yidhahdaa ciidanka eh, masaafada uu jarayo in ay ahaato mid xadidan oo oo maxaan ku yidhahdaa horena waa u ogeynay Eh, marka eh, masaafo dheer ayay mataqaanaa ay jareen marka insha allahu tacaala waxay noqon doontaa duruus horeetana waa ku qaadana annaga oo oo waxaan haynay ragga wax usoo bartay eh, habkaas iyo kulli marka calaa kulli xaal eh, eh, waxba ma ahan wax walbeetaba dersi baa laga qaataa marka dersigaasi wuxuu noo yahay mid oo aan ka faa'iideysan doono baryaha soo socda insha allah hadda markaa ciidankaagii meesha tegay waa la jabiyey xaggey ku sugan yihiin intii eh, meesha ku dhimatay mooyaan intii kale xaggey ku sugan yihiin wakhtigan waxay ku sugan yihiin meel la yidhaahdo xaruur iyo xaaji cali iyo cadale marka xaaladoodu maxay tahay maxay noqonaysaa xaaladoodu maxay ku dambeynaysaa waa fiicantaa waa fiicantaa aada iyo aaday u fiicantaa wax dhibaataa ma jiraan Eh, moraalkoodana beryo ayaa mataqaanaa eh, la wacyigelina insha allahu tacaala waana lagu guuleysan doonaa insha allahu tacaala marka marka meesha ay ku sugan yihiin miyaad u diraysaan eh, ciidamo markaasi een, eh, gurmad ah oo iyagoo ka soo daadgureeya mise waxaad damacsantihiin inaad meeshii dib u qabsataan insha allahu tacaala dib ayaan u qabsan doonaa insha allah waa gartay maxaad fariinoo amison u gudbin lahayd inkastoo la leeyahay waa laydinka digay inaad keligiin baxdaan laakiin adigu aad leedahay amison qayb bay ku leeyihiin een, dhibaatadiin soo gaadhay maxaa fariinood gaarsiin lahayd amison waxaan gaarsiin lahayn inaan wada shaqayno oo aan meeshii eh, gurmad iyo maxaan ku yidhahdaa labadeynaba inaan isla wada joogno wada shaqayn la-aanta markaa jirta maxaa u sababaad is leedahay adigu may waxba u sabab ma ahan kolleeto suu tafaahum yar baa jiray laakiin macalis waa dhammaana insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud sanay taliyaha qaybta labiyo tobnaad ee ciidamada soomaaliya wuxuu u waramayay wariyaha v o a cabdicasiis xuseen cismaan oo washington ku sugan
mar mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan magaalada kismaayo waxaa maanta lagu qabtay tartan orod ah oo loo qabtay dadka naafada ah ee ku socda bushkuleetiga dadka naafada ah ee tartanka ka qayb galay ayaa ka kala socday shanta xaafadood ee magaalada kismaayo waxaana iyagoo bushkuleetiga ku ordaya ay ordeen masaafo dhan boqol iyo konton mitir tartanka waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha bulshada ee jubbaland wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed oo goobjoog ka ahaa tartanka ayaa la kulmay dadkii ka qayb galay iyo kuwii soo qabanqaabiyey
magaalada kismaayo saaka waxaa lagu qabtay tartanka dadka naafada ah ee ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo tartanka ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha bulshada ee maamulka jubbaland waxaan la taaganahay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha bulshada marka hore magacaaga iyo faahfaahin naga sii tartankan ujeeddadiisa bismillahi raxmaani raxiim anigoo lidhaha axmed bisle agaasimaha fanka iyo suudaanta iyo dhallinyarada ee degmada sbortiska tartankan qabaqaabada waxaa iska lahaa degmada iyo wasaaradda wasaaradda iyo degmada waxay u soo qabaqaabisay bulshada qayb ka mid ah hadda ka hor waxaan qabaqaabinay baaskitkii gablihii baaskidka ahaa iyo wiilashii baaskidka ahaa kabacdina dabaashii badda ayaan samaynay waxaan ku xijinay tartanka curyaamada ee ka mid yihiin bulshada in wax lala qabto ay u baahan yihiin bulshada ayay qayb ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin macnaha waxqabadkooda inay wax qabsadaan sidee marka yaa ka qaybgalaya tartanka waxaa ka qayb galaya shanta xaafadood oo micnaha ay ka tirsan yihiin ee culyaamada ah ay qabanayaan waxaan rabnaa in ay baasketka ay dhiilaan ayaga naftigooda qayb ka mida aan helno in bulshada ay qabsadaan waxaan rabnaa inay samaystaan macnaha alaabaha farsamooyinka inay soo saaraan waxaan rabnaa inay sameeyaan biingaha wax la yidhahda inay dhiilaan qaybtooda kaalintooda inay ka qaataan ayaa bulshada aan rabnaa inaan tusno waxaa ii muuqanaya dadka naafada oo baaskiilaha ay ku socdaan ku ordaya marka masaafo inteen dhan ayaad u qabateen inay ordaan wax dhammayn macnaha boqol iyo konton mitir ayay ahayd waxaan ugu talagalnay maadaama ay kaali markii koowaad ay tahay ee aalamiitana dadka lahayn in ay macnaha aan ku tijaabinno wixii ka dambeeya taakulan hadday helaan ama hay-ado ama jaaliidaha jubbaland ama jaalidaha soomaaliyeed hadday soo taakulayaan ee mashquulayaan bulshada macnaha sida wacyigelinta adigoo soo koobaya haddii dadka ku dhegaysanaya aad u sharaxdid halka ay ka bilaabeen orodka iyo halka ay ku ekeeyeen iyo meesha ay ku ordayaan waa sidee waa laamigii magaalada kismaayo waxayna soomaali star bay ka soo bilaabatay saldhigga booliiska ku egtaa waa boqol iyo konton mitir cabdisamed cabdisamed sheekh qaasin oo isna ka mid ah wasaaradda arrimaha bulshada jubbaland maxaa tartankan ujeeddada u qabateen muxuu yahay khadar iyo v o aadaa umahadsantihiin tartankan ujeeddadiisu waxaa weeye in adduun weynahu uu arko dadka curyaamiinta ee magaalada kismaayo ku nool inay la mid yihiin dadka caadiga ah ay wax qabsan karaan ay tartami karaan farsamooyin ay geli karaan wax baran karaan marka muhiimaddeenna waxaa weeye in adduun weynaha iyo dadka muslimiinta ah soomaalida dibadda joogta ganacsatada gudaha ku jirta sida hadda hotel agan oo kale jamama brothers oo nuur cali magan iyo shirkadaha ganacsiga calinaaji ay u taageereen dabaasha iyo tartanka baaskilada ee naafada inay cid walba ay saas u aragto tartankan waxaa ku tartamaya dadka naafada ee degan xaafadaha magaalada kismaayo yaa ku guulaystay marka waxaa kaalinta koowaad gashay xaafadda calanley ayaa kaalinta koowaad gashay iyadaa kaalinta koowaad gashay kaalinta labaadna waxaa gashay farjano kaalinta saddexaadna waxaa galay shaqaalaha maxaa marka la siiyey oo la guddoonsiyey abaalmarin fiican baa la siiyey ani xataa ma ogi bashqada xirxiran baa la siiyey waa mahadsan tahay gudoomiyaha naafada jubbaland shukur saciid axmed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay arrinta maanta ka dhacday kismaayo oo tartanka curyaamiinta qolada wiljarka ah waan ku faraxsanahay weli ma dhicin arrintan oo kale kismaayo kama dhicin aad baan ugu farxay waa maalin qaali ah waa kowdii maay oo maalin shaqaalaha weeye annagaa maanta marka maalin shaqaalaha iyo tartankeena maanta anagu noqday waxaan hambalyo u soo jeedinayaa agaasimaha arrimaha bulshada iyo ciyaaraha isboortiga waxaan kaloo wasaaraddan waa u soo jeedinayaa guddoomiyaha degmada arrintani waa arrin macnaa nadiilo leh waxaan kaloo u baahannahay in naloo sameeyo xifrado iyo tartamo badan naloo sameeyo wabilahi towfiiq haatanna waxaan la taaganahay qaar ka mida tartamayaashii tartanka dadka naafada ee ku nool xaafadaha magaalada kismaayo walaal magacaaga maxamed xuseen haye kaalintaa gasha adiga kaalinta koowaad haye xaafadee ka socotay calli haye ka warran dareenkaaga waa faraxsanahay
abaalmarin ma lagu siiyey
abaalmarin waana la siiyey alxamdulilah waa mahadsantay ka waran tartankan eh, iyo dareenkaaga iyo noloshaada
nolosheeda alxamdulilah horta waa wanaagsan tahay Ee, tartankan eh, waa si fiican aa ugu guulaysna si cadaaladna waa u dhacay kaalinta koowaad baa gashay dabcan eh, masaafo inteen dhan ayaad ordaysay walaahi waa nasme
haddii aa sharaxad xagee laga soo bilaabay orodkan isgoyska somali star Ay.
ilaa iyo stationka Ay.
eh, deg- degmada Ay, ka waran marka bal eh, dareenkaaga maadaama xa- shantii xaafadood ee kismaayo aad lambar kow u gashay dadkii naafada ay tartamayey ma islahayd marka hore ma filaysay guushan may may may ma filayn Ay.
ma filayn ilaan dadkoo dhan waa wada naafo Een, dadkoo dhan oo baskiil bay wataan nin walbana training wuu leeyahay Ay.
marka sidaa daradeed ma isdhihi kartid waa qabsana waa guulaysanaysaa amase ma guulaysanaysa waad mahadsan tahay magacaaga walaal aniga nuur aadan saciid haye xaafadee ka socotay waxaan ka socday xaafadda farjano haye marka tartanka kaalinta labaadaa noqday alxamdu alshukru almulku haye waa ilaahaan ugu mahadcelinayaa marka walaaladeyda iyo hambaliyeeyeen kheyr baan u rajaynaya masaafo intee dhan ayaad ordayseen waa boqol iyo konton haye Ah, Eh, kaalinta labaadaa gashay ma lagu siiyey abaalmarintii lagu talgalay?
abaalmarinteyda waa lay siiyey Ah, tartanka tartan oo macnaha anaga aan ku anaga aan ku qanacno waay dadkii haddaan ku qancin hataa anaga waa ku qanacnay wax kasto anaga in naloo adeejaysan karo oo shaqo kasta aan qaban karno shaqo fadhi shaqo maskax inaan geli karno umbaa dadweynihiina la tusay haye walaal magacaaga cabdullahi xuseen cismaan haye xaafadee ka socotay shaqaalaha haye kaalintee gashay kaalinta saddexaad haye Marka, ka waran dareenkaaga iyo sidaa u arkay tar- dareenkayga aad iyo aad oo ku faraxsanahay Ay.
Ah, tartankan oo kalena inoola qabto waa jecelnahay Ay.
wax walboo ninka lixiis lixaad kaamila wuxuu qaban kara inaan qabanayna waa aaminsannahay Ay.
marka maya aad iyo aad ilaah noo fududeeyey Ay.
marka aad baa umahadsan tahay
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaad walbaba hadahayo kale aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijkeenna toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa koox sheegatay in ay iyagu la gelayaan heshiis kooxda isis ee bariga dhexe meelo ka mida dagaalka jihaadka ah ka wado ayaa waxa ay kaga dhawaaqeen meel ka mida soomaaliya in ay iyagu heshiis gacan saara la leeyihiin kooxda daacish haddaba soomaaliya oo dhowr iyo labaatankii sano ee dagaalada ay ka socdeen haddana siyaabooyin kala duwan dagaalo diimadyo ay dhinacyo ka mid uga socdeen maxay arrintani kaga sii dari kartaa xaaladihii cakirnaa ee dagaalka u dhexeeya kooxaha islaamiyiinta iyo dowladda oo kaashanaysa ciidamada midooda afrika guud ahaan barnaamijka oo arrinkaasi aan ku faaqidi doono ayaa waxaa khadadka telefoonka dhegaystayaasheenna ay su-aalo ku weydiin doonaan martida barnaamijkan xasan xundubey oo ah nin aqoon-yahana islamarkaasina ah nin si weyn ula socdo kooxa diimeedyada soomaaliya siyaabihii ay kusoo kala ifbaxeen iyo weliba heerarkii ay soo mareen bal xasan xundubey soo dhowow kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee v o e da waa mahadsantiin waa dhowahay idinka dhegeystayaashaba waa hagaag haddii bal aan ku hormaro su-aasha ugu horreysa waxaad iga warantaa ee dhowaantan deegaanka buuraha galgale ee gobolada puntland ee bari soomaaliya ayaa kooxo sheegatay in ay heshiis la gelayaan ee kooxda isis halkaasi lagu arkay iyagoo muuqaalo soo duubay bal haddaad noo faahfaahiso maxay ka dhigan tahay in la arko koox xilligan sheeganaysa inay isis xiriir la leeyihiin gudaha soomaaliya horta guud ahaan kooxahaasi eh, waa daalan yihiin oo wax badan oo fikira ama wax badan oo curina kama imaan karaan xilliga hadda maanta lagu jiro isis waxaa la abuuray eh, muddo aan saas usii fogeyn waxaana loo abuuray eh, qorshayaal markaas bariga dhexe ka jiray dowlado meeshaas ka jiray wax ficiltan ka dhexeeyey ayaa loo abuuray inkastoo ay sidii gantaal lagema oo kale ay ahaayeen oo meeshii loogu talagala meelaan ahayn ay markii dambe abaareen oo marka ay colaad iyo mashaakil iyo ay abuureen haddana soomaaliya xilligeeda markaan u fiirno hadda xilligan waxa waaye dadka soomaalidu aad iyo aad ayay u daalan yihiin oo waxa ay ku daaleen dagaaladii aad haddaba ka warrantay ee soo socday tobankii sano lasoo dhaafay iyo ka horba oo ilaa dagaalka islaamiga soomaaliya ma aha wax shalay daraad bilowday oo wuxuu socday tan iyo sagaashan iyo iyo iyo bilow sagaashameedii bilowgeeda marka daalka dadka soomaaliyeed ka haya arrimahaas aragti badan oon lagu soo kordhin karin oo dadkani ay ay hoggaanka u ah ayaga laftoodu hadda ee sheeganaya ay yihiin ismuuj hanalan maqlo oo hanalan arko oo inaan halkaa joogno wax ka badan oo dheeraada aysan ahayn haddii la fiiriyo wax badan oo ay soo oo colaad oo dheeraad ay soo kordhin karaan ma jirto haddii laga reebo meel la qarxiyo ama dad la dilo ama wax noocaasa laakiin aragti ballaaran oo dadka soomaaliyeed maanta lagu qanciyo oo dagaal cusub lagu geliyo ma ma u malaynaya inay keeni karayaan waa gartay laakiin marka la eego ee, kooxa diimeedyo kala duduwan oo dhammaantoodba ee, dowladdii dagaal kula jira ee, kuwii hore al-shabaab ayaa loo taag la'aa soo uma muuqanaysa tanina inay ragaad sii gelinayso in wadankii uu dego ama kooxahan sidoodaba ee dowladdu sida ay rabto ee ka takhalusto wallaahi horta ogow eh, al-shabaab alqaacido ayay waxay u ahaayeen farac alqaacidana markii uu ka dhintay markii uu dhintay ninkii hoggaanka u ahaayo sare wixii ka dambeeyey aragti ma lahayn waxay iska ahaayeen go-go meel walbaba waxa waaye qolaa wax ka sheeganaysa laakiin isku xiraan iyo xiriir joogta iyo dhaqaale xoogan waxaa ugu dambaysa markii usaamo eh, la dilay marka hadda isistuna waxa waaye waxay u badan yihiin rag alqaacida ka soo go-ay ama carahowga soo go-aano ama dowladaha bariga dhexe ka jira dana ay leeyihiin ha loo leexiyo aragti cusub oo ay keenayaan ma jirto colaada gobolka ka jirta guud ahaaneed jirta oo mararka qaarna ay sabab waxa u noqon kara ciidamo afrikaan ama ciidamo shisheeya waddanka soomaaliya jooga ama dowladaha deriska waddanka faragelin ku leh ama waxa waaye guud ahaan reer galbeedka ayaan colana waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waa waxyaabo abuuri kara in colaadu dhalato laakiin dadka soomaaliyeed ayaa waxay ka daalan yihiin guud ahaan colaada waxaa kaloo ka daalan yihiin gaar ahaan colaadaha dadka diinta wada ay hadda wadaan oo aragti dheer aan lahayn oo lagu hifingoobay oo marka horeba ku samaysmaya caro ka timiday ama kalitalisnimo ama dana shisheeye iyo wax lamida ka timid oo aan aragti dheer lahayn marka dadka soomaalidu uma uma noqon karaan maanta shidaal mar kale kacdoonno cusub ay ay shidaal lagu shubto oo dab lagu gelilo ma noqon karaan laakiin waa dhalan kartaa oo waa jiri kartaa inay ayagoo mas-uul ka ah kooxdaas ay hadda ku xirteen ay fuliyaan qorshooyin koo kooban ay fuliyaan meelaha qaar oo nabadu ka jirtana ay ay carqaladeeyaan waa gartay n isis qaybo ka mid a al-shabaab ayaa hore ugu dagaalamay oo ayaga dhexdooda ayaa xataa kuwii damcay inay u qaadaan ee, jacaylka iyo soo dhoweyntii inay ka mid ahaadaan waa tii al-shabaab dhexdeeda ay ku dagaalameen deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka degmada jilibsoonkeeda ee, iyo xataa shabeellada hoose marka ee, kooxaha islaamiyiinta laftirkooda maxay tani uga dhigan tahay qudhooda ma jajab iyo inay sii kala qoqobmayaan ayaa muuqanaysa oo maaragtay awoodoodii ay sii kala dhanta kooxba ay maalin meel kasoo jeesanayso mise waxay noqon doontaa xulufooyin kala duduwanoo laakiin hal hadaf lehoo dowladii la dagaalamayo wallaahi xukun kasta oo kali talis ah ama diin ha sheegto ama ha sheegto waxyaabo kale afkaar kale ha sheegtay xukun kasta oo kali talis ah waxa waaye meesha hadda ay al-shabaab ku dhammaadeen ayuu ku dhammaadaa anoo hadda diin kaliya u saarinayn oo kali talis kasta nooc kasta uu yahay sababtoo ah kuma dhisna wax iftiin ku dhismay oo aragti ku dhismay oo aqoon iswadaarsi ku dhismay oo talabixin ku dhismay ma ahe waa wax mugdi iyo cabsi iyo in la in la raaco si indhala-aana loo raaco dad dadka mas-uuliyiinta ku dhisma waay waana sida hadda al-shabaab ku dhammaadeen oo hadda sida muuqata aan ku socon aragti cad ee ay ku socdaan kaliya waa jirnaa hana la arko iyo meel la qarxiyo iyo wax lamid a marka tanine jidkii hore jid aan ahayn ma hayaan sababtoo bini aadamku markuu ka daalo curinba ma jirtaba curintii koray ka dhammaatay marka hoos oo farac ani curin badan sooma gaari karto afkaar cusub iyo wax la curiyo mar hadday korba ka jirin hoosna kama jiri karaan laakiin waxaa ka jiri kara keliya si ay dadkaanu ay dhaqaalo u helaan isuna muujiyaan oo ay isaga dhigaan dad inay yihiin ku xiran adduunka inay tusiyaan inay joogaan oo ay meel heblo qarxiyeen ama meel heblo ay galeen ama qof hebel ay dileen wax intaa dhaafsiisan ma jiri karaan guud ahaan afkaarta kalitalisnimada ku dhisan nooc kasta oo ay qaadataba oo mugdiga ku dhisan iyo Waad.
sindal aan leesu raaco meel ma gaarayso waayahay n haatana fursadihii bal aan siiya qaar ka mid a dhegeystayaasha barnaamijka ee bal dhegeystaha ugu horreeya oon filayo inuu puntland ka soo galay khadka magacaaga walaal ku bilow halka aad joogtid ee xaqiiqiyan iyo weliba magacaaga imean su-aasha aad u qabtid inaad weydiisid xasan xundubey oo ah nin aqoon-yahana islamarkaasina mawduucan aan ka hadlayn aada ula socda waa mahadsan tahay waxa weeyaan de magacu waa cabdullaahi weya awtrika dhowr waan joogaa qabiilku waa salaamaya marka anugu kale waxaan qabaa laba su-aal weeyaan rabaa inaan weydiiyo isagoo mahadsan haye midda koowaad waxa weeye qaab nooceeya baa dhalinyarada dadka ay marin xabaabsadeen oo mustaqbalkooda ay ku ciyaareen loo samato bixin karaya ama loogu soo celin karaya halka halka hadda faraha waxa ay kula jiraan taas waa mid midda labaadna waxay tahay doorka kaga aadan maamul goboleeda dalka ka jira iyo dowladda dhexe soomaaliya wuxuu yahay maadaama dee kolay mar walba aanu ka warhayno in wax walba ay ka warhayaan baahida jirtaana lagala og yahay ilaa iyo hadeertaana aysan jirin aftir waayahay tan haddaan soo qaadano bal haddii uu ka jawaabi karo dhalinyaro ayaa dabcan ninkan haatan kasoo muuqday puntland inuu hogaaminayo kooxdan isis cabdulqaadir muumin la leeyahay odayga weyna dhalinyaro ayaa ku gadaaman oo la socoto dabcan ayaguna qeyb ka ahaa inay heshiis la gelayaan isis marka maxay ka dhigan tahay in dhalinyarada sidee suuragal ku tahay suu u dhigayo cabdulaahi naga soo wacay garowe see suuragal ku tahay in dhalinyarada looga reebi karo kooxa diimadyadaan waxay u baahan tahay horta marka hore dhalinyaradu wacyigelin ay u baahan yihin wacyigelintana waxaa la baray dhalinyaradan almowtu fii sabiiliillah jidka ilaahay in lagu dhintaa dadkaan la baray moogtahay laakiin waxaa jira alxayaatu fii sabiiliillah jidka ilaahay in lagu noolaado ayaa jirta oo aan weligeed laga hadlin yacni waxa waaye jidka ilaahay ku dhimo qofka waa la baraa laakiin war jidka ilaahay ku noolaaw oo wax camir oo waddanka dhis oo dhaqaale sameey oo waxbarasho sameey oo iskuol dhis oo waalidkaa taageer oo diriskaaga taageer oo nadaafadda ku dadaal alxayaatu fii sabiiliillah war jidka ilaahay sida loogu noolaado oo jidka ilaahay taasaa naga maqan oo annagana guud ahaanba waxay ka maqan tahay dhalinyarada in la baro sidee jidka ilaahay loogu noolaadaa oo bulshada wax loo taraa oo aan looga shaqayn inaad qof disho ama qof qarxiso ama maqaayad qarxiso ama aad dad masaakiina madaxa ka goyso wax oo aad u qaadato inaad jidka ilaahay ku socoto waxaa ka haboon in dadka la baro alxayaatu fii sabiilillah war jidka ilaahay ku noolaada oo dadkiina waxtara oo naqda dhalinyaro waxbarata oo dhalinyaro shaqaysata annagana waxaa lanu kaga baahanya dadka mas-uuliyiinta ah iyo dadka aqoon-yahanka ah iyo culummada iyo waxgaradka iyo civil society guud ahaan bulshada iyo hogaankuna ugu horeyna waxaa loo baahan yahay dhalinyaradaas in nolol loo abuuro iskuolka markay joogaan ee ay iskuolka bilowga uu yahay oo canugu toddoba jir sideed jir yahana looga bilaabo in la baro jidka ilaahay ku noolaashadiisa haddii wadaad diintiisu ayna qaangaarahayn waayo aragnimadiisa ha noqdo nin toddobaatan jira laakiin waayo aragnimo siyaasadeed oo qaangaarana uusan lahayn haddii uu u sheegayo in jidka ilaahay lagu dhinto oo uu dalkiisa iyo dadkiisii ku burburinayo waxaana laga rabaa annaga inaan barno jidka ilaahay see loogu noolaada waayahay xasan xundubey waxaan xasuusanaa ururka al-shabaab markii ay ka mid ahaayeen kooxdii amrahde midooda maxaakiimta islaamiga ah oo koonfurta soomaaliya awood xoogan ku yeelatay bartamahaba ee sanadihii labadii kun iyo lixdii ilaa labadii kun iyo toddobadii in unug yaroo ka mid a al-shabaab ay ahaayeen maantana ayaga waad aragtaa awoodooda waxay ka dagaalamayaan bartamihii gobolada puntland qeybo ka mid a sidoo kale koonfurta soomaaliya gobollo fara badan oo ka mid a marka al-shabaab oo markii horeba ku bilaabatay labadii kun iyo lixdii inay unug yaroo ka mida midoogii maxaakiimta inay ahaayeen haatana awooddaasi yeesheen ma la dhihi karaa marka isistan hadda ka soo ifbaxday meelo ka mida soomaaliya waa laga yaabaa inay noqdaan urur qaangaar oo sidaasoo kale dagaalamo meelo kala duwan saldhigyii ku yeesha wallahi horta fikraddu markay abuurka tahay ee dhalanayso ee ay korayso ee ay muuqato iyo marka ay inta soo dhammaato ay sii dhimanaysa waxa waaye waa kala labo shabaab waxa waaye soomaaliya waxay ku abuurmeen sagaashan iyo lixdii markii lagu jabay dagaalkii ka dhaca meesha la yidhaahdo luuq ayaa waxa waaye culammadii waaweyneed oo itixaadka madax ka ahayd waxay dhaheen dagaal ma sii wadi karno waayo horaa kismaayo loogu jabay xilliga caydiid waxaa lagu jabay meesha la yidhahdo boosaaso xilliga cabdullaahi yuusuf markii cumar xaaji masale dagaalkii lagula galay meeshaan markii lagu jabay mar saddexaad lix lixi sagaashankii ayay go'aansadeen inaan hawshaan la sii wadi karin dhallinyaradiina markaa alqaaciday hoosta uga xiraayeen oo markaa usaama wuxuu jooga suudaan ayagaa waxay dhaheen marka annagu jihaadkaan raacnay dhowr ninna waa ku hareen oo xasan dahri ay kamid yihiin oo waa ku taageereen berigaa dhalashay ahayd waxay heleen cover ay hoos galaan ama geed ay hoos galaan oo ay ku harsadaan oo ay ku hoos koraan ay heleen way soo koreen xoogoodii ugu badnaana wuxuu ahaa laba kun iyo lixdii marka xamar laga dagaalamay wixii ka dambeeyey ay ay aada u soo muuqdeen hadda waxa waaye waa sii dhimanayaan inay dhimanayaanna ma aha keliya qaraxan iyo waxa meesha ka dhacaya iyo meelhablay aadeen iyo meelhablay istaageen waxaasoo dhan waxay ka yihiin inay dhimo rabaan waxaadna ogaanaysiin wuxuu qofku marka uu dhimo rabo ugu xoog badan yahay marka uu dhimo rabo oo ugu rafasho badan yahay ugu waa xoog gartay badan yahay laakiin weli waa awood muuqato dowladda iyo midoogii afrika ciidamadii ka joogay soomaaliya qalqal ku haya oo la dagaalamayo oo ayaga laftirkooda aada u dagaalamaya akhriskay ku xiran tahay qofkan wax akhrinaya ee wax fiirinayay ku xiran tahay inuu arko qoraxdu marka ay subaxdii barqadii soo baxday ee cirka marayso iyo markay galabtii dhacayso inkastoo labadaba kuleel leedahay isku kuleel maaha kuleel sii dhammaanaya kuleel soo socda waayo marka akhriska qofka aan istaraatiiji kale arki karin waxa soo socda ayay wax weyn leeyihiin laakiin aniga markaa hadda fiiriyo alqaacidana waan la socday xaaladeheeda Eh, al-shabaabna bilow ilaa markay xoogeysatay ilaa hadda ay sii dhimanaya waa la socdaa isis waxa loogu guuraana waxa waaye inay al-shabaab soo caweydo alqaacida soo caweyda waxa loogu guuraya in lees cusboonaysiiyo waa sidii kambani sii jabayo oo raba inuu kambani kale aan isku darsanno uu yidhaahdo oo kaleeto waa laisku xoojiyo laakiin akhriskayga haddaan fiiriyo aniga waxaa ii muuqata haye inaan in ay sii dhimanayaan oo tobanka sano soo socota toban sanana wax fog maaha haddii la fiiriyo marka la fiiriyo isbedelada adduunka ka dhacaya tobanka sano soo socota inay iska dhammaan doonaan sidii qofkii la socday hadda ee algeria sagaashan iyo kowdii iyo sagaashan iyo shantii laga bilaabo arag- waxyaabihii ka jira siday tartiib ayay u dhammaadeen ilaa labadii kun iyo jajabkii markii lasoo gaaray way sii dhammaanayeen laba kun iyo tobankana waxba lagama hayo algeria hadda maanta wax qarxaya iyo wax ka dhacaya iyo midna ma jiraan waa yahay marka Okay.
saasaan u arkay aniga waa waad mahadsan tahay Een, dhegeystayaasha mid ka mida bal haddii aan fursadda siiyo soo dhawow mid idin ka mida khadadka taleefanada way buuxaan sida ii muuqato bal magacaaga iyo halkaad joogtiyo su-aashaada Ah, bismillaah Waa ar-raxmaan Bashir.
Eh, aadaan idin salaamaya marka hore eh, sahra adiga iyo v o edaba iyo mas-uulka meesha fadhiyo eh, xasan Eh, waxaan rabaa intaan su-aasha u u gudbin ka hor inaan eh, aragti dhiigto aragtidaas oo ah eh, magacayga horta waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi maxamed aadan Eh, waxaan joogaa soomaaliya gaar ahaan eh, caasimadda soomaaliya muqdisho Eh, ama aragtida haddaan dhiigto ka hor waxaan u arkaa dadka soomaalida ah eh, dadkeenu dhibaato badan ay ku jireen muddo labaatan dhowr iyo soddon sano wax ku dhow ah Eh, sidaa darteed marka ay wax qaybsanayaan ama ay awoodaha wada wadaagayaan eh, degmo ha ahaadeen ama maamul ha ahaadeen aad bay u xoog badan yihiin aad bay isu kaalmaystaan waxa ay raadiyaan waxa waaye wax ka maqan oo ay leeyihiin eh, dowladda la dhisaya wax nooga maqan yihiin Eh, laakiin anu waxaan arkaa dadka soomaalida inay xoogga saaraan in dhalinyarada soomaalida ah iyo awlaadda ayaga ay dhaleen in xoogga la saaro in la badbaadiyo oo mashaakilkan dalka ku dhacay ee dadka soomaaliyeed ku dhacay ee hubaysan ee aragtiyaha kala duwan wato in laga badbaadiyo xoogga saarana kula talinayaa qof kasta oo soomaaliya meeluu joogo oo wax ka geysan kara haddii culamada tahay iyo haddii aqoonyahanada tahay umana arki soomaaliya in dhibaato dambe oo hubaysan u- usii baahan tahay marka waxaan Aad rabaa baad qofka qabiilka eh, xasan inaan weydiiyo qabiilka ee ma aragtida hadda fursadaha ay haysan karaan ay kaga faa'iideysan karaan dhalinyarada soomaaliyeed daacish maxay taad u aragtaa hal iyo laba iyo saddex fursadaha ay kaga faa'iideysan karaan waayo dadkani hub iyo dhibaato iyo xabad way kasoo daaleen waad mahadsan tahay aada iyo aad waa yahay horta inta shaqa la-aani jirto inta waxbarasho la-aan jirto horta jahli waxaa la yidhaahdo cudur oo dhan aabihiis iyo hooyadiis waa jahli mar haddii jahli jiro cudur oo dhan waa ku- waa waa- waa nugu dhan yahay marka haddii colaadu jirto haddii jahli jiro haddii shaqa la-aan jirto haddii wacyigu xun yahay mar walba dhalinyaro la qaldo waa la helayaa oo waxaasoo dhan waxaa ka caafi lahaa in aqoonu jirto in shaqa jirto in nabadu jirto in wacyigelin jirto ayaa ka caafin lahayd laakiin anoo saas u og oo weli dhalinyarada ay suuragal tahay in la qaldo haddana sidii hore ee loo qaldayay ee dadku ay guud ahaan ayagoon kala qaad lahayn ay moodayeen waxa kani wax inay yihiin meel lagu tegaayo oo qiimalo oo meel lagu tegi karo ay filayeen ama diin rasmi ahoo nadiifa ay moodayeen waa waa soo dhammaatay waa soo yaraatay waxgaradkay ka soo yaraatay dadka da-day ka soo yaraatay waa wax sii yaraanaya laakiin waan hubaa weli caruur yar yar oo la howlgeliyo wa- lama waayayo beri dhowena markii aan fiirsanaynay caruurta lasoo bandhigayo oo gudaha soomaaliya laga soo bandhigayo ee lasoo qabanayo inta badan waxay ahaayeen way sii yaraanayeen toban iyo shan jir toban iyo lix jir toban iyo dadka hadda loo yaqaano weli inaysa qaangaarin oo oo xataa diinta islaamka haddii la fiirsho xataa aan qaangaarin ay ahayn ilaa diinta islaamku annagu shan iyo toban buu gaaro waa qaangaaran yidhaahdaa mana aheed sida qur-aanku sheegaya fa in aanastu minhum rushdan haddaad qofka ka garataan inuu yahay qof waxgarad ah oo qaangaara ayaa diintu tiri laakiin annagu shan iyo toban iyaan kula boodnaa iyo wax lamid a qaangaarnimadii dad badan ay ka maqan tahay oo yaryar oo qaangaarnimadu waxay waxaa kamid a qaangaarnimada qofku inuu helo nabad inuu aqoon helo inuu qaangaarnimadiisii si ay u bislaato haddaan laakiin waxaa la helin ha haddaan la helin marka jawigii ku fiicnaa iyo nabadii iyo aqoontii iyo biyo caafimaad qabta haddaan la helin qofkuma qaangaarayo soddon jir aan qaangaarin arkaysaa weli sida qur-aanku sheegay oo aan weli fa in aanastu minhum rushdan haddaad ka heshaan inuu qofku uu yahay qof waxgarada waxgarada waxgaradba ma noqonayo qofkii ilaa colaad iyo aqoon darro iyo jahliga ku jiraa malba waayahay aad baad umahadsantahay dhegaystaha kale ayaan bal isna eegeynaa magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada adoo soo koobaysid
bismillahi raxmaan raxiim saxr waa mahadsantahay walaal waxaan marka hore magacaygu waa cabdiqaadir axmed jirwa waxaan joogaa soomaaliya aasaan waxaan joogaa magaalada muqdisho aan su-aasheyda intaan ugu hormarin ka hor waxaan rabaa inaan wax yar aan ka hormaray su-aasha usoo noqon doonaay waxaan rabaa inaan weydiiyo mudanaha barnaamijka martida ku ah waan la soconnaa caalamka dhibaatooyinka ay ku haysaan nimanka loo yaqaano isis ay ku hayaan asia ama asia wax ay ka wadaan waa la soconnaa soomaaliyana waa ay sheegtay inay joogaan wa waa sheegteen qayb kamid a soomaaliya qayb kamid oo jooga puntland inay dhaheen anaga daacishan kamid nahay sidoo kale waxay sheegteen qaraacyo inay ka geysteen muqdisho inkastoo aysan sheegin dhibaatooyinka ay geysteen iyo cidda ay u geysteen iyo intii qof ama ay dileen marka su-aasheeda waa su-aal isdaba saaran oo laba su-aala midda koowaad cawaaqib intee la-eg ayaa ka dhalan kara isis haddii soomaaliya ay ku baadaan sida al-shabaab ugu baahsayiin ama awood hadday ku yeeshaan waan ognahay in ay ciraaq dhibaatooyin ku hay syriana ku hayaan sida syriya ciraaq ugu baaheen haddii fikirkooda iyo mabdacooda soomaaliya ugu beeraan cawaaqib intee la-eg ayaa ka dhalan kara way su-aasha koowaad midda labaad al-shabaab waxaan waxaan ka wadaa isis soomaaliya hadda markii waxaa haysta laba cadow oo shabaabkina ma arki karaan isis oo de waxay ku dhigeen iyo si uba ulaayeen ama ubaabiyeen waa la soconaa dawladdiina ayadan laftigeeda cadowday ku tahay marka fursad intee la-eg ayaa looga hortegi karaa labadaas cadow ee soomaaliya ku leh in laga ciribtiro fikirkooda iyo mabdacoodana wadanka aysan ku faafin ee laga baabiya furseed intee la-eg ama jaanis intee la-eg ayaa shacabka soomaaliyeed ama dawladda soomaaliyeed ayay u heli karaan in nimankaa laga hortaga lagana saaro wadanka waa mahadsan tahay
su-aasha hore oo ah maxay intay wax baabi'i karaan markaan ku hormarno awoodii faraha badneyd enerjigii faraha badnaay ee dhalinyarada iyo dadka soomaaliyeed ee hayeen horta waxay ku bixiyeen alqaacida iyo al-shabaab ay ku bixiyeen waxa u haray wax aada u badan maaha oo qodobkaas waxaan leeyahay mushkiladii lagu soo arkay marka shabaab iyo alqaacida horta wax ka badan ma keeni karaan waayo dadkani waa ayagii uun oo magaca bedeshay marka dhaqankii hore ay wadi jireen oo weliba sidaan filaya daal daal la jiro ayay ayay sii wadi doonaan qodobka labaad wuxuu yahay sidee lagu yaray karaa dhibaatadooda aniga hadda marka aan fiiriyo dawladda dadku waxay fiirinayaan dawladda intee la aamini karaa intee leesku halayn karaa ayay bulshadu fiirinaysaa haddii ay arkaan dawlad la aamini karo laysku halayn karo la garab la garab istaagi karo oo la hubo inay ammaankooda sugi karto oo la hubo inay u samayn karto ila dhaqaale oo la hubo waxbarasho inay u samayn karto waxa waaye waa garab istaagi doonaan waana kasoo daalan arrimahan laakiin inta dawlad kala daadsan oo isku mashquushan oo go-go ka shaqaynaysa oo laleeyahay wadankii waa sii kala go-go-ayaa oo shisheeyaa faraha kula jira oo dawladaha diriskaa lagu tuhmayaa oo waxyaabahaas intay jiraan dadka bulshada soomaalidu ma siin karaan kalsooni ku filan oo ay ku garab istaagaan dawladda marka waxay istaagi doonaan meel dhexe meel dhexe ayay istaagi doonaan oo ah dawladdana maalintii la maalintii kor iska tus habeenkiina kuwaan mugdiga ku socda laftooda kor iska tus ilaa ku badbaadi maysid haddaadan labadoodaba aadan lug gashan ma badbaadaysid marka qaabkaas ah lug gasho lugna ka reebo ayay ku shaqaynayaan intay wax lagu kalsoon yahay ay arki doonaan marka annagana ma no dawladdii ma u sahlan tahay inuu masuqmaasuqu yaraado in nabadgeda laga shaqeeyo in bulshadii la garab istaago in bulshadii ay dareemaan siyaasiyiin isku duuban oo ujeedooyin iyo aragti fog leh oo bulshada ay ku hogaamiyaan mase waa siyaasooyin siyaasad isku wada cakiran isku isku mashquushan laga yaabo intay iskaashanaysa ay ka badan tahay intay dawladaha diriska ama adduunka kala kaashanayaan oo sii kala jeeda miya mase wa halkaasay halkaas waay shacabku waa ka horeeyaan dowladaha inta anu aan xamar mar walba waan tagaa waana akriyaa waana arkaa shacabku mar walba dowladda waa ka horeeyaan waa garta oo oo marka way garanayaan danahooda meesha ay ku jiraan laakiin isma muujinayaan habeen iyo maalin ay uqibsan yihiin ee bal haddaad dib ugu soo noqdo haddaad eegto kala duwanaanshiyaha far farqiga u dhexayn kara isis iyo al-shabaab muxuu yahay boorka on waa bo- boorka ama tabeelaha muuqda oo waaye waxa kama duwana waxaani horta ee ee dukaan magaci bedeshay kama duwana oo a- oo aragti dukaan magaci bedesha kama duwana oo aragtidu waa aragtidii dadku waa dadkii laakiin waxaa dhici karta wax kastaba marka ay soo cusboonaadaan inay la yimaadaan waxyaabo ay ku muujinayaan inay kuwii hore uga duwan yihiin inay la yimaadaan oo ay ka dhaqano kasii ad adag dhaqanadii hore inay la yimaadaan si ay u sugaan inay ka duwan yihiin wixii hore laakiin dadku waa dadkii afkaartu fikirku waa fikirkii wax weyn oo ay ka duwan taha ma jiraan wallahi qodobka aniga aniga aada iigu taagan wuxuu yahay oo hahdaan aan ka dhawaajiyey oo culammada diinta iyo dadka culammada diintana gaar ahaan iyo dadka aqoonta leh iyo dadka waxbarashada ku mashquulshan aan rabno inaan inaan inaan kala hadlo haddii aad ii saamaxdaan waxay tahay war annaga sidee horta okay marka waxay tahay marka qofku inuu jidka ilaahay ku dhinto waxaa ka- wa- wa- waxa waaye in eh, taas mu- muddo badan baan dad ku laynay ku baabi'inay jid ilaahayna ma ahayn oo waxaan waxay ahay wax mugdi ahayn waxaan u baahannahay inaan jidka ilaahay ku noolaano oo aan naqano dad dalkooda iyo dadkooda waxtarkooda iyo horumarkooda ka shaqeeya inaan naqano ayaan u baahannahay taas waa midda anigu aan dadka soomaaliyeed gaar ahaan hogaanka iyo culammada iyo dadka hogaanka oo bulshada hogaanka u ah aan aan rabo in lagu dhiirigeliyo da'daya soo kacaysa waa gartay marka jidka ilaahay aad tiraahda dad badan waxaa laga yaabaa inay siyaabo kala duwan u fasiran karaan haddii aad sii sharaxdo maxaad ku qeexi leed inuu qofka jidka ilaahay u noolaado saa tiri aniga jidka ilaahay waxaan u aqaanaa inaan u noolaado deriskayga oo aqoon ah inaan caawiyo deriska aniga aqoonta ah inaan caawiyo in aan eh, dukaanka aan leeyahay si sharafa dadka wax uga iibiyo oo aanan eh, aanan khiyaamin oo aanan dhaqan xumo ula imaan inaan iskuul dhisi karo inaan macallin fiican naqa karo inaan dadka biyo la-aantoda jaceyl u qodi karo in aan ahay xubin nool oo bulshada ay ay joogta la nool in aan maanta geed tallaali karo ummaddu beri harsato ama ay mare ka gurtaan oo aan ahay bulshada awla nool yahay ee ku hareeraysan ama heer tuulo ama heer degmo ama heer wadan ama heer internationally ama xataa heer adduun inaan ahay qof dadka anfici kara ayaan u baahannahay xadiidku wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslimkaasaa ba la yidhaahba qofka afkiisa ee gacantiisa laga nabad galo oo bulshada uu la nool yahay wax fiican tusa ama muslim ha ahaadaan ama dada kaloo muslim hayn ha naqdaane inaad bulshadii aan la noolaa aan tusi karo wax sharaf leh oo qiimo leh oo nolosha adduunka waxtara inaan tusi karo inta aan u gudbi lahaa inaan qarxiyo inaan cabsi geliyo waaya inaan nol- inaan inaan noloshooda nolosha ay ka quustaan ee nolosha waa inay jeclaadaan ilaa aan- adduunkaa laga tacbaayay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xasan xundubey oo isagu ah aqoon-yahan islamarkaasina ka faallooda arrimaha islaamka ah iyo kooxadimeedyada soomaaliya xilliyada qaarkood xasan xundubey waxa uu barnaamijkeenan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan uu marti noogu ahaa iyadoo aynu kaga hadalnay soo ifbixista koox islaamiyiina oo sheegatay inay xiriir iyo heshiis la gelayaan kooxda isis iyagoo kasoo muuqday shaashadaha muuqaalada iyo kuwa kale sawirada meelo ka mid ah gobolada dhinaca bari ee soomaaliya ee puntland barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan arrinkaasi ku saabsanaa dhegeystayaal fara badan ay ka qayb qaateen ayaan intaasi kusoo afmeeraya barnaamijkaan mid lamid intaynu ku kulmi doonana nabadgelyo
aad bay umahadsantahay sahra cabdi axmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacada galabnimo waa kowda bisha may sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ganacsiga waxaynala socodsiinayaa xuseen xasan dhaqane
wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga muddadii ay soomaaliya dowlad la-aantu ahayd waxaa dalka ka abuurmay shirkado ganacsi kuwaasi oo in badan bulshada ay saamiyo ku yeesheen barnaamijkeena ganacsiga ee toddobaadkan ayaanu arintaasi ku eegi doonaa waxaa magaalada boosaaso ee maamulka puntland inoogu soo diyaarisay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaa ka abuurmay gudaha soomaaliya shirkado ganacsi oo ay yegleeleen ganacsato iyo aqoon-yahano soomaaliyeed waxaana ay sahleen in qurba joogta iyo daljoogta soomaaliyeed ay saamiyo ku yeeshaan shirkadahaas kuwaasoo hadda noqday shirkado waaweyn oo isugu jira isgaarsiinta ganacsiga xoolaha nool iyo soo dejinta badeecadaha kala duwan shirkadda isgaarsiinta goolis ayaa ka mid ah shirkadaha ganacsi ee u sahashay bulshada soomaaliyeed qaar ka mid ah inay saami ku yeeshaan mareeyaha shirkadda isgaarsiinta goolis siciid aadan axmed ayaa v o a uga waramay habka ay ku bilaabeen ganacsiga saamileyda ah shirkadda goolis waxaa asaasay eh, ganacsato iyo aqoon-yahano isku tegay oo ka asaasay eh, magaalada boosaaso iyo go- puntland dadka sheerarka ku leh waxa ay gaarayaan ilaa kun qof dadka badan markii hore ilaa dhowr boqol oo qof ayay ahaayeen laakiin sanadkii laba kun iyo lixdii ayaanu waxaan go-aansanay inaanu shareholderiska ballaarino markaas ayaan dad badan oo ganacsatada lookalka ah ku darnay markii hore waxay u badnaayeen dadku waqtigii burburka maadaama ay shirkaddu asaasantay waxay u badnaayeen dad dibadaha ku maqmaan laakiin waqtigaas ayaanu waxaan ku darnay dad aada u tiro badan oo ka badan dadkii hore u lahaa haweenka ka waran doorka ay ku leeyihiin shirkadda haweenku aad bay ugu badan yihiin taqriiban waxaa la dhihi karaa qayb weyn oo ka mid ah ayaa ah haweenka ee shareholders mareeyaha shirkadda isgaarsiinta goolis ayaa sheegay in labaatan iyo toddobadii bishii abriil laba kun iyo lix iyo toban ay shirkaddu qabatay kulan sanadla ah oo dhex maray madaxda shirkadda goolis iyo saamileyda kaasoo lagu soo bandhigay mashaariic hor leh oo ay saamileydu ka codsatay in shirkadda lagu soo kordhiyo waxaana ka mid ahaa mashaariicda hirgelinta biyo-xireenno waaweyn iyo in gudaha puntland shirkaddu ay ka fuliso goobo caafimaad oo tayo leh kulankaasi waxa uu ku saabsan yahay in shareholderiska looga waramo ee xaaladda shirkadda loo warbixiyo iyo waxa ay ku sugan tahay guud ahaan iyo in iyaga laftigooda laga helo talooyinka iyo tusaalaha ay ay hayaan In guud ahaan waxaan uga bixin- warbixinay xaaladaha shirkadda ee horumarka ay ku tallaabsatay ee mashaariicda ay sanadkan fulisay ee iyo waxa ay maagan tahay mustaqbalka ay- ayay ahayn waxyaabahan anagu warbixinay talooyin badan bay nagu darsadeen ee talooyin badan bay soo jeediyeen waxyaabihii ay- ee- oo aada u muhiim shirkadda ugu ah Ee, talooyinkaas waxaa ka mid ahaa ee, in la asaaso maadaama ay shirkaddu ay guuleysatay oo shirkad successful ay tahay ee, in mashaariic kale oo iyaguna sidaasoo kale ee, miro dhalax ay wadanka ku kordhiyaan iyo isgaarsiinta kaliya aysan ku koobnaan mashaariicda waxaa ka mid ahaa ee, aad bay runtii u badnaayeen ee, waxaa ka mid ahaa in isbitaallo dadka loo sameeyo waxaa ka mid ahaa in biyo xireen la sameeyo oo biyahan badda galaya la- laga faa'iidaysto in dadka ee, ee, shaqo abuur loo sameeyo oo mashaariic dad badan ay ka shaqeyn karaan in ee, la alifo qaar qaar ka mida dee wax ba- waa haddaan ba ku jirnaa ee, kuwa kalena waxaan ku sameynaynaa daraasad ee, markii markaa laga helo ee, daraasad saxa insha allahu ayaan iyagana dha- dhaqaajin doonaa insha allah isticmaalka lacagaha laysaga diro telefoonka gacanta ayaa maareeyuhu sheegay in shirkaddu ay ka dhigtay toddobaadkan gudihiisa lacag la-aan kadib markii codsiyo ay uga yimaadeen saamileyda iyo dadka ku xiran shirkadda markii aan aragnay eh, talooyinka macaamiisha iyo shareholderska laftigooda oo soo jeediyey markay xaaladda arkeen eh, ayaanu go-aansanay iyo sidaas ayaanu uga dhignay eh. Eh, shirkaddu waxa ay ka shaqaysaa guud ahaan puntland qeyb ka mida somalilan iyo qeyb ka mida galmudug En marka laga reebo isgaarsiinta ma jiraan adeegyo kale oo aad kusoo kordhiseen dhinaca ganacsiga haa way jiraan waxaa ka mid ah banki salaam waxaa ka mid ah eh, korontada oo aanu hadda ka shaqeyno oo aan qorsheynaynana insha allah inaan horumarino waxaa ka mid ah eh, debdemiska oo aan isaga ugu talagalay inaan dadweynaha uga faa'iideyno lakiin isagoo si bilaasha dadka loogu shaqeeyo oo dadweynaha loogu talagalay shirkadaha ganacsi ee ka jira soomaaliya ayaa waxa ay fursado shaqo u sahleen dhalinyaro fara badan waxaana maareeyaha shirkadda goolis uu sheegay in iminka shirkadaas ay ka howlgalaan shaqaale gaaraya kun iyo laba boqol oo qof taasoo muujinaysa inay qoysas badan oo soomaaliyeed ku tiirsan yihiin shirkadaha ganacsi ee ka jira geyiga soomaaliya guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu ahaa oo barnaamijka ganacsiga halkaasi kusoo diyaariyay waxaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a tahriibka iyo safarada sharci darrada ah ayaa halis badan waxay ku hayaan dhalinyarada soomaaliyeed dadka wax tahriibiya ayaa adeegsada farsamooyin cusub iyaga oo halis geliya nolosha dhalinyaro badan haddaba sahre ciidleh ayaa warbixintan waxay ku eegeysaa halista tahriibka kaalinta ay dowladuhu ka qaadan karaan ka hortaga tahriibka iyo sababaha keena in dhallinyaradu ay tahriibaan
geerida ka dhacda biyaha u dhexeeya afrika iyo yurub waa mid joogto ah balse haatan waxay caqabadda ugu weyni ka taagan tahay waddamadii qaabili lahaa dadka qaxootiga ah ee halkaasi ka soo badbaada oo cabsi weyn ka qaba ammaankooda iyo culays dhaqaale oo soo food saaray sidoo kale ururada xagjirka ah ee ka dagaalamo waddamo ku yaala afrika iyo bariga dhexe ayaa iyaguna sabab u noqday in waddamada reer galbeedku ay ka cagajiidaan soo dhoweynta muhaajiriintaasi kadib markii weeraro dhowr ah oo dhacay lagu eedeeyey dad ka yimid bariga dhexe iyo afrika waxaa sidoo kale uu walaac badani soo food saaray dadka soomaaliyeed oo ay si istaba jooga u tahriibayaan dhallinyaro iyo waayeel raadinaya nolol ka dooroon midda ay ku haystaan deegaanadooda haba u badnaadaan dhallinyarada oo hami badan u qaba in ay mustaqbalko ku dhisan karaan oo keliya waddamada hore u maray balse inta badan dhadhamiyo ciqaab iyo dhibaatooyin jidka ku sii haleela kuwo badan oo ka mid ah dhaawacyo jidheed iyo maskaxeed oo soo gaadhay darteed xaalado liita ayay ku sugan yihiin waddamadii ay tegeen qaar kalena waxay amakaa ka qaadeen marka ay isku qaban waayeen waxyaabihii ay ku hamiyeyeen iyo xaqiiqada hortaalla ee ay kala kulmeen waddamada ay tegeen bal aynu eegna mid ka mida dariiqyada tahriibayaashu ay sii maraan iyo silsiladda isku xidhiidhsan ee dadkaasi u qaabilsan isku xidhkooda kuwaasi oo ku sugan waddamo dhowra waxaan ka waraystay liibaan shacni oo ah wiil dhallinyaro ah oo dhowaanta ka badbaaday masiibadii badda ka dhacday liibaan oo haatan jooga dalka gareega ayaa iiga warramay socdaalkiisa waxaan markii horese ka soo bilaabay hargeysa waxaan ku xigay adisababa adisababa xoogaaba joogay waxaan soo galay suudaan suudaan ayaan in yar joogay masar baan xoogaa iska yara joogay markii dambena waan ka baxnay maantana waxaan joognaa caasimada greega waan gartay liban muddo intee leeg bay kugu qaadatay maalintii aad hargeysa ka soo dhaqaaqday wala waxay igu qaadatay ilaa sideed bilood markii aan hargeysa ka tegayey umaan tegin inaan arto tahriibo waxaan u tegayay macnii fasaxaan inaan xoogaa aan wakti kusoo yaro qaato adisababa jaamacadda waxaan ahaa senior baan ahaa markaa waxay dhidnaa waxay dhidnaa afartii biloodoo dambe semesterkii dambe ay dhidnaa jaamacadda hargeysa markii aan xagga joogay ayaa waxay igu dhalatay in asxaabtii aan waa soconay safarka hargeysa kasoo baxnay ay galeen yurub qaarna ay sugayaan inay raacaan doomaha taasaa igu dhalisay aniguna inaanan soo noqonin marka kharashka kugu baxay ma marka horaad gacanta ku sidatay mise qofna kharash jeebka kuma sidan qof walbaaba marka xaaladda halka uu marayo inbuu kolba faamiliga la socodsiinayay faamiliga wixii ay caawin karayaan caawinayn marka xilligaas oo kale qof walbaaba wuu ku caawin karaa bal hadda magafahaasi aad buu ugu badan yahay dhagaha dadka soomaalida xaggee lagula kulmaa sidee buu u qabtaa dadka magafaha horta waa badan yahy magafo keliya oo lagu leeyahy waa magafa ninkaas waa magafa ma jiro way waxaa jira dad fara badan oo magafayaala soomaaliya carabba waa isugu jiraan carabkii baa weyn de oo nin sareeya soomaalidana waa la shaqeynaysaa magafo waa ka halkay joogaan marka dee qaarba meel bay joogaan qaar libiya joogaan adduunka meel walba magafo waa joogaa laakiin magafoyinba meesha tagtaba waa laga kaxinaya waan gartay qof waxatay baabuur la saaray oo la ilaalinayo marka suudaan aad sidaa usoo gelayso meel baa lagu geenaya meeshaasaa lacagta lagaga qaadaya haddii lacagtii laga soo bixin waayo maxaa dhacaya jirdil bay ku sameeyaan agajugleyn bay ku sameeyaan kabacdeen markaas faamiliga dadka ugu soo diraan lacagta maca haddaad tidhaahdo lacagtii wiilkayga waan usoo diraya ayaha ii soo celi laakiin inaan optionkaasi nooguma jira meesha wan garta marka lacagta halkee lagu soo hagaajiyaa xawaaladaha jiro lagu hagaajiyo oo nin bay ku qoraan saasaa loogu hagaajiyayo la xawaaladaha kusoo hagaaji maalintii ama habeenkii aad soo gashay iskandariya halkaa bal iiga sheekee iyadana waxaan bilownay safarkayga toddobadii bisha waxaan badda galnay labiiyi tobankii ayaan badda caadi u galnay labiiyi tobankii markaan badda soo galnay ayaa laashkiila u horreeyey nagaga dhinteen wiilaan saaxiib nahay ilmo yar iyo gabadh allaha naxariisto markaan soo galnay annagu xoogaaban biyaha dul sabeynanay waana la caawiyey qoladii carabta ahaa kabacdina laashkay doontaydii xoogaa tan iminka ilaahay nagu soo badbaadiyey ayaan raacnay annagoo dad fara badan oo laba boqol iyo toddobaatan meelaha laba boqol iyo afartan meelaha inay ahayn baan u malaynaya gaadhina ayaan u tagnay doontii weyneed ee biyaha joogtay oo laba cisho biyaha ku jireen marka colays bay bahashi dareentay ayay dhinaca kale dadkii u bateen waan gartay kabacdina dhinacii kale ayay bahashi u dhacday amarka ilaahay wallaahi dareenkaygu wuxuu ahaa dareen aad iyo aad u murugo badan xiskaygu caadi muu noqonin waxay ahayd habeen aad iyo aad u murugo badan si kastaba ha ahaatee waxa aan shaki ku jirin in haatan la soo gaadhay xilligii laga fikiri lahaa xal wakhti dhow iyo mid dheerba wax lagaga qabto sidii loo yarayn lahaa tahriibta ay soomaalidu u xadhka xidhatay
aad bay mahadsan tahay sahre cidle nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi intaasna waxaan guud ahaan nagaeg idaacadayada galabnimo caashe ibraahim aadan caashe cudiyaan oo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinay tan iyo inta toddobada kulkumayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiise leh